caasimada somalilan ayaa si ballaadhan waxaa loogu diyaargaroobayaa munaasabadda ballaadhan ee ciidulfidriga suuqyada waaweyn ee caasimada somalilan gaar ahaan suuqa waaheen iyo gobanimo ayaa waxaa si ballaadhan uga socota hawsha u diyaargarowga munaasabadda ballaadhan ee ciidulfidriga oo foodayna soo saartay haddaba waa kuwan qaar ka mida dadka ku dhex ganacsada oo u waramayay shabakadeenan caanka ah ee raadiyo toga herar islamarkaasina uga warbixinaya shacbiweynihiinu ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadaasi ballaadhan ee ciidulfidriga ee foodayna soo saartay iyadoo suuqyadaasi ay camiran yihiin oo u shacirka loo tuuraa aanay dhulka ku dhacayn islamarkaasina waxaa jirta in wadooyinka qaar laga hakiyey dhinaca gaadiidka kadib markii dadweynihii ay buux dhaafeen
magacaygu waa maxamed cumar waxaan joognaa waxaan joognaa maanta somana center oo mid ka mid a goobaha dhallinyartu aada uga adeegato ciiddu waa ciid fiican oo rabadaan qabow waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay nila ciida magaalada waata koley dadkeenii kala duwanaa shacabweyniheeni kala duwanaa muddadan ciidaynu ku guda jirno dabeeqadeedii rabadaanta badisan dabeeqadeedaynu ku guda jirno si wanaagsan iibsana wax ma u gataa si fiican si fiican dadkii way inkastoo sarifka ay dadka ka aabanayaan laakiin aad iyo aad bay u adeeganayaan waan soo dhaweyna sicirka doolarku runtuu isbedelay dadkii waxaad arkaysaa qof aad lix iyo toban doolar ka iibsay baa ama soddon doolar ama afartan doolar baa waxaa ku biiraya hal doolar oo isaguna isticmaali marka taasa problem weyn kusoo biirtay
mar dad ganacsadayaashii yararaantiin ganacsadayaasha waaweyn iyagu inta badan ganacsiga bay xoogga leeyahay maxaad ku fadhiin aad u marinaysa dadka masaakiinta aan lula saameeyo maadaama ciidka tahay inta badanna waxaana dadka soo dejiya alaabta keena walaahi dee cashuuraha kordhay iyo waxaas uma keeneen malay laakiin qof u kasay inuu dadkii ku kordhiyay uma malayna inuu jiro shacbiweynehe ku dhex ganacsan suuqa waaheen waxaan jeclaa inaad iga warbixisay diyaargarowga munaasabadda ballaadhan ee ciidda munaasabadda ballaadhan ciidda bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa jaale guleed
see loogu diyaargaroobaya munaasabadda ciidulfidriga wallaahi munaasabadu aad iyo aad baa waxaan ku loogu diyaargarooy dadkii waxaan kudhi suuqa way way ku badan yihin waayo waxaan kudhi maanta shacabweynuhu maanta suuqa waaheen way aad bau soo galeen maogti marka aduu wallaahi ciiddan waa ciid wanaagsan insha allah waxaan kudhi bashii barooqa ilaahin ugu gaadhsiiyeen marka dadku shacbigu aad bay soo galeen suuqa waaheen see wax loo iibsanaya wallaahi si fiican baa loo iibsanaya qiimo dhimisna dadka waan ku samaynaa magaranaysa marka wallaahi waa magaaladu xaaladdeedu culus tagli si weliba aad iyo aad baa loo soo gelaya mawt marka xaaladdeedu waa ka okay waxaanu leenahay insha allahu shacbiweyneyna ciidda ciiddeeda ilaahay nagu simo munaasabadda ciidulfitriga ee foodayna soo saartay qabanqaabadeeda maadaama ganacsatadii suuqa ku dhex jirtay waaheen aad ka mid tahay warbixin naga sii
wallaahi aniga waxaa leenahay xamse xasan cumar haddaan ka warramo suuqa aad buu fiican yahay wax weeye waa dareer markaa bartii ku fiicnayd buu maraya agabka kala duwanoo kale see dadkii shacbigii shacbiweynihiina u iibsanayaan muddadan loogu jiro qabanqaabada ciidda barakaysan ee ciidulfidriga wallaahi dadku agabkaa way ku mashquulsan yihiin waxa weeye waxyaabaha ugu badan inay ku mashquulsan waa agabkaa dharka ha haato laabtan kale aynu iibadana ha haato aad buu ugu fiican yahay
gebagabadii dhinaca sixirkaa yar ayaa ugu maqaala inuu yar kacsan yahay arrintaas sixirka sidee loo dareemaya dadkeenna arrinta doolarka ma yar kacsan yahay doolarku haa haa doolarku inkastoo imika lamoodo baynu soo jabaayo haddana sidii hore doolarku imika u yara dhaama maadaama lagu jiro bishii barakaysnayd dabeeqadeedii rabadaan idinku ma la saa'irtaan dadka alaabta ka iibinayaan si fiican si fiican annagoo dadkayga u turana munaasabadda ballaadhan ee ciidulfidriga foodayna soo saartay ilaahay khayrkayga hayna siiye sidee u diyaargarowgayga maadaama ganacsatada suuqa ku dhex jirta aad ka mid tahay asalaamu calaykum waxaan u diyaargaroobaynaa ciiddii dhammaan ummadda muslimiinta dhammaanteed horta waanu salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciidda si fiican ayaan u soo dhoweynaa haddii ilaha idhahdo shacbiweyneheeni kala duwanaa kale see wax u iibsanayaan suuqii ma soo galayaan alaabtii kala duwaneeda midga iibsanayaan si fiican bay iibsanayaan si wanaagsan bay iibsanayaan siyaabo badan baa khayrka loo shaqaystaa idinku qiimo dhimis iyo magaransa dadka ma la saayirtaan aad iyo aad aad iyo aad si fiican baan loo saayirnaa waata magacaaga igumaad bilaabayna magacaagana ii raacay magacayga khadar khadar cabiil baa la idhaha aad baa masan
magacayga khadir cawiil baa la dhaha waxaan u diyaargaroobaynaa ciiddii dhammaan ummadda muslimiinta dhammaanteed horta waanu salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ciidda si fiican ayaan usoo dhoweynaa haddii ilaha idhahdo si fiican bay iibsanayaan si wanaagsan bay iibsanayaan
magacay wartooda anigu ismaaciil xuseen axmed ee idifiridu aad buu sanadkan u fiican yahay xamaasada dadkuna aad bay saraysaa inkastoo dadka sanadkan hor soo qadimen oona sidii waxay ra horeen oo bishan oo bisha ku xisaabtamay mushaharada oo arkaysa maantana inaanay dadku aad u badnayn oo iminka aad moodo inaan dadku sii yaraadayaan iidda dabayaaqadeeda iyo habeenka iidda oo laakiin dadku maalmihii u dureeyay tobanka dhexe iyo shan iyo tobankii dambaba ay dadku aad u dadaalayeen oo ciyaalkooda si ay wax u gedlayeen si ay wax ugu iibilayeenba ay hawshooda wadeen alaabta agabkuna aad buu socdayaa sanadkan badcaddu aad bay fiican tahay magacaygu waa xamse cabdi cumar waxaan joognaa waxaan joognaa maanta somana center oo mid ka mid a goobaha dhallinyartu aad uga adeegato ciiddu waa ciid fiican oo rabadaan qabow waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay nala ciida magaalada si fiican si fiican dadkii way inkastoo sarifka ay dadka ka cabanayaan laakiin aad iyo aad bay u adeeganayaan waan soo dhawey sicirka doolarku runtii uu isbedelay dadkii waxaad arkaysaa qof aad lix iyo toban doolar ka iibisay baa ama soddon doolar ama afartan doolar baa waxaa ku biiraya hal doolar oo isaguna isticmaali marka taasa problem weyn kusoo biirtay inta badanna waxaan nahay dadka soo dejiya alaabta keena walaahi dee cashuuraha kordhay iyo waxaas uma keeneen malay laakiin qof u kasay inuu dadkii ku kordhiyay u malayna inuu jiro kulley si fiican bay dadku ugu diyaargaroobayaan maadaama niyo dadku ay xagga sixir bararka uu yaro saamaynayo kaashkii aan la isku fahmi karin oo dadku ay ku odhanayaan bankigu intaanu soo diro baanu kaash ku bixi karaanaa xagga kalena uu sarifkiina uu kala duwan yahay si fiican bay ugu diyaargaroobayaan dadku diyaargaroobayaan si fiican baana alabtana u iibsanayaan taa doolarka ee in kaashkii ay kala badan yihiin inta bankigu soo diraya iyo iyo inta sarfleeshan lagaga qaadayaan noogu horreysa sababtoo gelinka hore kale waa waa caqabada waad arkaysa waa jaamka ay dadkii isku yihiin baabuurtu xidhmayaan magacay wana jacali guleed wallaahi munaasabadu aad iyo aad baa waxaan ku lagu dargo dadkii waxaan kuli suuqa way way ku badan yihiin waayo waxaan kuli maanta shacabweynuhu maanta suuqa waaheen way aad buu soo galeen mawti marka aduu wallaahi ciidan waa ciid wanaagsan insha allah waxaan kuli bisha barwaaqo ilaahi nagu gaarsiiyeen marka dadku shacabku aad buu soo galeen suuqa waaheen wallaahi si fiican baa loo ibsanaya qiimo dhimisna dadka hore ku sameynaa magaranaysa magacay waxaa la idhahdaa axmed daahir maagtire horta ciid maashaalla waa waxaa la wada sugaya ummadda muslimka o dhan sugayso waxaan leenahay inaan ilaahay haddii na gaarsiiyo si noolana waa la cudno gebi dhammaan ummadda muslimka o dhan waxaanu leenahay madaxweynaha dalka haysta inuu sixirkaan meel naga mariyo aniga waxaa leenahay xamse xasan cumar haddaan ka warramo suuqa aad buu fiican yahay wax weeye waa dareer marka bartii ku fiicnayd buu maraya wallaahi dadku agabka way ku mashquulsan yihiin waxa weeye waxyaabaha ugu badan inay ku mashquulsan waa agabka dharka ha ahaato alaabtan kale aynu iibadana ha ahaato aad buu ugu fiican yahay inkastoo imika la moodo baynu soo jabaayo haddana sidii hore doorku muxuu yara dhacma dhinacan warbixinta waxaa soo diyaariya oo isku howlay waa aniga oo ah caydaruus cismaan master ayuubi intayna warbixinta warbixin lamid a aynu ku kulmi doonno dhegeystayaal sidaa iyo nabadgeliyo meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba kiyo su'aashina kiriyo cansirata moodne soma ramadaanta sakarata almawd kiyo su'aashina kiriyo cansirata moodne soma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشان سجينة كما هريرة نارتي نجا السلامة دياشي صوم رمضان وبشان سجينة كما هريرة نارتي نجا السلامة دياشي صوم رمضان